cabdijaliil nuur axmed gudoomiyihii hore ee ciyaaraha magaalada dhuusmareeb ee caasimada galmudug oo ka qaybgelaya barnaamijka doodobaadka ee reediyo daareer ayaa wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyarada dowlad goboleedka galmudug ugu baaqay in ay dardargeliso horumarinta ciyaaraha gaar ahaan deegaanada mihiga halkaas oo ay ka jiraan dhallinyaro badan oo leh karti iyo hibo ciyaareed balse aan helin fursad iyo agab ku filan oo ay ku ciyaaraan waxa uu xusay in loo dhiso garoomo bixinta qalabka ciyaaraha iyo qabashada tartamo joogto ah kuwaas oo u dhexeeya dhallinyarada ku nool deegaanada soo koraya ee dowlad goboleedka galmudug marka uu yaraato in horta in salaxyo loo dhiso wasaaraddii iyo iska kaashadaan dowladdii galmudug qolo dhiisha lama waayo haddii meel lagu dhiela la helo dadka dadka waxaa ugu daran horta meesha goobtii inaan lahayn marka waxaan leeyahay in magaalooyinka soo koraaya oo colaadaha in laga soo jeediyo la rabo in loo dhiso horta garoomada fustalka la yiraahdo salaxyada dadku dhahaan in horta loo dhiso maamuladooda iyo iswartiskoodana la taageero iyaga dhaqaale iyo wax lagu taageero maadaama ayagu ay soo korayaan dhaqaalo badana deegaanka ayagu lahayn waxaa dariga hadda kooba magaalada ka socda waxaa la isaga yimaadaa magaalo ka magaalo tan iyo gaalkacyo ilaa gurceel iyo aagaan caabudaaq waa la isaga yimid magaalada la wada joogaa dhallinyaradii qof qof uu la joogaa qof aan magaalada xitaa aan reer iyo gooni goon ahayna iska joogo oo u yimaaday inuu banoonigaas dheelo oo kooxihii keensadeenoo waa muhiimadda ugu leedahay macnaha hadda naftigeeda waxaa magaalooyinka dadka ayadoon la ismarin dhallinyarada ismartaa laisku yimaadaa laisla aadaa marka fariintaan u diraayo wasaaradda waxa waaye inay kaalmeeyaan oo dhaqaale iyo wax ku taageeraan si loo helo dhallinyaro soo koraysa oo sboortiskii ayaga naftigoodii ka qayb qaata baaqan ayaa imaanaya xilli inta badan deegaanada miyiga ee dowlad goboleedka galmudug hadda laga bilaabay ciyaaro kuwaas oo lagu xoojinayo isdhexgalka dhallinyarada si looga baaqsado colaadaha sokeeye ee kusoo laalaabta deegaanada miyiga